koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war niyo xabashigii yaraa maanta waaba xanaaqsanya maxaa talo ka siiya
adeer xaanadu wayna haysataa inoo warrama ninkii war haayaa war hanoo sheego war anisiin warame dadow war ulus anisiin haaye shalay buntland may lahaytay maynahnii weeraray muqdishilaha kudir dadkaan weeraray muqdishilaha kudir iyo lahaayeen beenay waa run iyo ertansan wilaaya warkii beenawi may geega la hagiijiyey oo waana la ogaaday shan sarkaal oo sarkaaliyiintii iyo haayeenka mid ah inoo walaali sheegabiyowadadanga geega la hagiijiyey hatana wasiir soo adalaanlilee'o iyo ka mid ahna geega may eray hubkaa iska soo wareejiyaano antay xabadda bilaabanin hadday xabadda bilaawad waa lisku miirbeela kii anadooja eedmangora iska miirbeelana eri hoob xabadda bilaawata anti dhulka nabadeeye hubkaha wareejiyeengaari weligay inti aada ay dhali ma aragna lanlay galamo heetiyaayo langora haysado hubka dhig leye warga foolfooda inis daroy madaasa dhig yoona indhig doy habahaase laakiin lan usub habad shankarti an weerina hubka dhig fiiri inka dhimintaas reed may kale intaas indheera reer buntland may baara jireen dadka koonfur naga soo galahaya hanaga laabtaano hanaga laabtaano iyo eri jireen dadkiisoo haayeen yo geeka gacan heetiyoana haynoonnagoy haynoonnagoy hiwlahan iyo diryaa leeyin iyooba jah wareersan reed warqawdhanoo buntland shabaabkoodi waa ku laabteene kuwiinna goormay laabanayaan oo xagga aadayaan buntland baa waxay tidhi shabaab waxaa nagu soo diray soomaaliya iyo iyo somalilan war maxaa isukaaya keena annaga iyo soomaaliya annagana somalilan baana ladhahay qoladaana aanu jaarkanayna soomaaliya laydhahdaa malaa waabayna kala garan laayiinba adana warkiin waa maqli keena dhegaystahe shabaabkii gadaka afduuban hay-addii oo maxaa la dhahay bishcas oo shaqaalihii bishcas u shaqeey afduubeen waxay dheheen waxaa laga rabaa soddon kun oo madax fulusha go' waana qaateen ar nasiib badanaa kuwaas haddii madaxa boqoorta loo saarin oo soddon kuna laga qaati nasiibkood camal weligay maarkan kuwaas haddii ay madaxoodba ay lacag ku furteen oo laga goonna ay iska wardiyaan alxamdulilah alxamdulilah iska dhahaano warya hadalkawa baati amus anawa hadala ani hanaqa ila wa ila abdullah kadusawi wahiramia biya ethiopia wahira biya ethiopia wahira biya ethiopia warya biya alaq wale hanti mana wa medana holaqa orana hali alo mama qalini miya asaga warya betaba wahira etaba wahira ma wahira warya rara balad wayna ma yaqanin warilan xabashida qoladan aan jaarkanay la joogtaa ila way heesaan warya heesta soomaaliyeed ninka dheeloy habashka ganow abdulukudhuusna wal anka sheegdo adahaado abdulukudhuus wal maka sheegi karo walihira abdulakudhusi walihira warnimayo xariggiinama aqaana maanta muqdisho waxaa yimid madaxweyne ku-xigeenka burundi si weyn baa loo soo dhoweeyey madaxdii soomaaliya la kulma laba berina waa joogahayaa soomaaliyana waxay tidhi ciidamadii burundi soomaaliya uga dhintay taallo lagu aqoonsado oo lagu xasuustaa u dhisaynaa marka nimayo aniga waxaan ku talin lahaa taallooyinku waa badanayaan oo kuwa kalaa masayrhayee ha la dhaafo oo daljirka daasan ha lagu ekeeyo maxaawataa kale looga ag samaynaya waryaasin wili maaba tooba sheegnay hati layba taale taale latiina ilaahay taamaamu rahmaankaas inka magan galnay haddiiba hati taale latiin warya ma taqanin rooba madiin markaasaa dhaysaan waa biga waa la xirta waar biyaha rooba la'ana waye waryaa annaga warkaaga ma garanayno waraabaha ku cunee beenta naga dhaafo wii fataha ma jiro warkaagaan garan weynabe oo abigii gaadhay tanwishnaayo aniqan hoo iwado aniqa wado wado war madaxweynaha iyagii talow somalilan kuweyt ma ka soo noqday waryaa madaxweynaha soomaliya waa joogaan inaga taga wareerka iyo hadaaqaaganiyo waar annagu kaayagii baan ku sheegnay laabadhin amus hadiqal haraga waye ardoo naga tagniyow annagu ninkan heeseesayay iyo waxan iyo xabashidan iyo waxan annagu madaxweynahaygii baan ka hadalnay war baha warya baha warya taale dhisoonki kanow afkood labaabeego laqamooshin horteeka taga waa habaaray qabtiina idinka amusa hadiqal haraga waye barbaxaaro waxaan arkaysu ku xirin dhulna waye iska ilaala haraga waye